bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanta fayla dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyo awarsan ee magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheegan doontaan barnaamijkaintaynu ka guda jarno waliba ku midna kada doonane soogoda jira madaxweynaha koonfur galbeed wasiirka warfaafinta iyo wariyaalka iyo goyka kulanya kuwelada madaxtooyada koonfur galbeed ee soomaaliya wasaaradooyinka shalgadiisan ee qayb kumada maamulka koonfur galbeedna waliba yo-in ahaan ay xiilalka yeela shal wareegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyr ayaa ku hadalay qaraxyadii iyoonay booqashadiisu booqdii dadkii dhaawacyada ku deeran qaraxyadii iyoonay weerarkii muqdisho madaxweynahii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kudig in haldhanalahna iskul wada jeedsado dagaalka ku dhanka ee cadowga soomaaliyeed saduusan ku weeri al-shabaabe qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegeystayaal ka dheegansan intaynu ka guda jarna barnaamijka kulanka raahadiya warsan ee magaalada baydhabo haatay dhegeystayaal markale kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kulanyoge kasoo wada jirayaan wada waaladeen wariyaalka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba yoonseedana ee madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen kulankaasi tii oo dhowr saacadood usaqaadadii waliba yohaanahan iyo kuwada hadleen arrimooyinka guud ee xaalka wariyaalka iyone sidii laynaysu wada sheegeyn lahay waana wada shaqeyn rasmiyan dhammaaran lahayti warbaahino madax banaan iyone kan dowladii maamulka koonfur galbeed ee madaxtooyada koonfur galbeed markii dhammaadi kusoko weliba saxaafadda la hadalay muxudiin xasan maxamed xusni guddoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed ee soomaaliya afhayeenka madaxtooyada iyonaysa soo kale wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ee soomaaliya
bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta ururka saxafiyiinta koonfur galbeed waxaa kulamo kala duwan ay la yeesheen midka koowaad waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaas oo runtii kulan aad muhiim noogu ahaa aynu kula yeelanay wasiirka warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenka waxyaabaha kulankaasi aan u doorbidnay oo wasaaradda noogu wacdayna waxay ahayd maadaama koonfur galbeed isbedel ballaaran uu ka dhacay wasaaradihii dib ay u shaqo bilaabayaan markii madaxweyne cusub la doortay isbarasho iyo sidii wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saxaafadda madax bannaan iyo kuwa xindaabka dowladda ku jiraba ay wada shaqayn dhaba u yeelan lahaayeen waxyaabaha horey looga wada shaqaynayaba waxay ahayd koonfur galbeed horumarkeeda xasilinta iyo deganaanshaha saxaafadda agaasimiyaasha warbaahinta idaacadaha iyo telefishinada ayaa ka soo qaybgalay warbaahinta deegaanka ah iyo wakiil wareednada warbaahinta kala duwan marka kulankaasi wuxuu noo ahaa kulim aad muhiim noogu ahaa isafgarad iyo natiijo ayuu kusoo dhammaaday iyo wada shaqayn aynu yeelan doonno sidii horey bay u jirtay waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka kulanka martiqaadka ay noo fidiyeen maanta kulanka labaad wuxuu ahaa kulan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka aynu hogaaminayeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaraan aynu la qaadanay waxyaabaha isna looga wada hadlaya waxay ahayd wada shaqayn waxyaabihii tabasho xagga saxaafadda dhibaato ay qabeen oo kale inay la wadaageen xagga nabadgelyada iyo dhanka shaqada qaabkii loo fududayn lahaa iyadana guul bay ku soo dhammaatay marka hadal badan ma jeedin doono waxaan ku wareejinayaa wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed si isna labadaasi kulan ee maanta dhacay iyo mustaqbalka saxaafadda iyo wasaaradda xaalkeeda sida noqon doona nooga hadli doono
aad baad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad uga qayb qaadanaysaan qancinta ummadda ama bulshada soomaaliyeed guud ahaanba gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya marka maanta waxay ahayd maalin aad u weyn oo dhanka saxaafadda aad ugu weyn oo wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya xafiiskiisa uu ku qaabilay guud ahaan ururka saxaafadda koonfur galbeed ka jira iyo kuwa gaarka ah oo dowladda ay leedahay iyo kuwa madax bannaanba kadib waxaa shir uu ka dhacay sida wasiirka uu sheegay xarunta madaxtooyada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu ku qaabilay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdixasiis xasan maxamed laftagareen waxaana la soo meeldhigay in wanaagii hore saxaafadda loogu samaynayo wanaag ka badan loosii samayn doono hadduu la yidhaahdo wada shaqaynta hadda jirta mid ka xoog badanna la sameeyo waayo saxaafaddu waa isha keliya dowladnimada ay ku soconaysa saxaafaddana waxay ka mid tahay astaamaha dowladda kuwa ugu horreeya marka waxaan aad u rajaynaynaa in maanta waxay ka bilowda ay ka sii fiicnaan doontaa wada shaqaynta madaxtooyada iyo guud ahaanba saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanna waxaa mas-uul inoogu ah saxaafadda aase bolosi ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenkiisa wasaaradda warfaafinta guud ahaanba marka madaxtooye ahaan iyo agaasimaha ama madaxa ama guddoomiyaha warbaahinta ee koonfur galbeed ee soomaaliya asiga iyo annagana waa ka wada shaqayn doonaa hadduu la yidhaahdo sidii warfaafinta ama guud ahaan wariyaashaba ay u heli lahayn xaquuqdooda ay u heli lahaayeen xaquuqdooda dhanka tabinta xaquuqdooda dhanka mushaaraadka ah wax walba inay helaan hadduu ilaaraa insha allah madaxweynahana uu ballan qaaday aad baa umahadsan tihiin wakhtigiina qiimaha badan aad gelisaan shacabkiina ugu shaqaysaan annagana waa idinla shaqayn doonnaa hadduu ilaaraado oo duruufihii aa kula soo shaqayseen waa isla ogeyn waa isla soo shaqaynay insha allah haddii duruufahan laga sii baxana waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayn doonno hadduu ilaaraado aad baa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismi illaahi raxmaan iraxiim sida uu sheegay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muxidiin xusni maanta waxaan kulan ku yeelannay gelinkii hore wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankaasoo dabcan aan shir gudoominayay aniga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya sida gudoomiyahaba uu sheegay saad ogtihiinba waxaan ku jirnay afartii bilood oo lasoo dhaafayba isbedbedello maamulkii hore ee koonfur galbeed soomaaliya uu xilka dhammaystay kadibna madaxweyne cusub la doortay anigana markii labaad aan ku soo laabtay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenkaygaba waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya aan ka wada hadlayna waxay ahayd sidii warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya loo kobcin lahaa tayadeeda looguna raadin lahaa fursado ay ku heli karaan tababarada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sida laogyahayba soomaaliya wariyaasha soomaaliyeed meel walba joogaan dhibaatooyin badan iyo duruufo badan ay ku shaqeeyaan iyagoo shaqaynayay qaarkood u dhintaan loo dhaawacaa nolona dhibaateeya ayadoo guud ahaanba kulankaasna warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya wariyaashoodu ay ugu tacsiyeeyeen wariyaashii intii afarta sano ahayd ee maamulkii hore uu jiray dhibaatada ay ka soo gaartay hadday taa dhimashada ee dhaawaca intaba sidoo kale annagoo wada soconno warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliyaba waxaan xafiiskiisa hoolka shirarka nagu qaabilay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo markii ugu horraysay tan iyo markii loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya ay si toosa ay ula kulanto iyadoo ay horkacayso wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya madaxweynuhuna dabcan sida uu inoo sheegay wuxuu diyaar u yahay inuu guud ahaanba garab istaago wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba iyo inuu garab weyn siin doono ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya oon ognahay in wada shaqayn wanaagsan ay ka dhaxayso wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya intaba qaliilo way iska jiri karaan soomaaliya xaalkeedu sidii la rabay ma aha wariyaasha duruufo badan ay ku shaqeeyaan dhaliilo badanoo dowladda iyo wariyaasha dhankooda oo dee kulankii madaxweynaha la isdhaafsado waa jireen madaxweynaha iyo aniguba waxaan ballan qaadnay in si dhow aan ula shaqayn doono warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya iyaguna waxay ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo horumarinta barnaamijyada saxaafadeed ee koonfur galbeed soomaaliya iyo in laga wada shaqeeyo hadday tahay dhinaca amniga dhaqaalaha siyaasadda intaba inay la hareer istaagi doonaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan si rajaynaynaa ilaahay idinkii afartii sanoo lasoo shaqeeyeyna si wanaagsan baan usoo wada shaqaynay xilligan cusub oo inoo bilowday aniguna mar labaad anigii wasiir ku-xigeenkayga baan wasaaradda kusoo laabanay waxaan rajaynaynaa in caqabadihii horey noo soo maray annagoo tusaale ka dhiganayna aan wada shaqayn toosa ayna dhexmari karto na dhex marayso wax alaali wixii dhaliiloo jirana aan miiska wadahadalka aan ku sixi doono haddii layd aad wadamaasanta
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyr ayaase booqo shir gadisan uu sakaseed isbitaalada shal gadisanyo ka jira dadkii dhaawacyada ku deeriya weeraradii hilaac u k muqayidayti iyo naysasoo kale wadada maka al mukarama ee muqdisho hamiin jimaaha galaasi yeedaha tito iyo al-shabaab iyo weerar shal gadisanyo goobta siisiyo ka shalgaaday ra-iisul wasaaraha iyo bulshada la hadlay waanu ku hadlay arrimooyinka qarxiyada city soomaaliyeed uga tacsiyeynaya dhacdadii xumayd ka dhacday shalow magaalada muqdisho gaar ahaan jidka maka almukarama aniga iyo wasiiradii ila socday anagoo matalayna madaxweynaha iyo dowladda inteeda kale waxaan kormeer kusoo marnay isbitaaladii oon kusoo booqanay bukaamadii waxaan kaloon tagnay goobtii uu ka dhacay qaraxa meeshana aan kusoo aragnay dad soomaaliyeed waxaan leeyahay inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad ha siiyo shacabka soomaaliyeedna kulligood dhibkaas gaaray ilaahay ha u dhib yareeyo ugu horeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada soomaaliyeed oo runtii muujiyey geesinimo weyn oo dhiirigelin ay ka muuqato iyagoo qaatay waktiga ugu mudnaa oo ay qaadan karaan si ay hawshaas usoo afjaraan sababtoo ah dhagarqabayaashu waxay galeen guri ay lahaayeen shacab soomaaliyeed halkaasoo ay askarteennu ilaahay ha xafidee ay ilaa xalay ilaa galabta ka shaqaynayeen in dadkaasi soo badbaadiyaan in ka badan soddon iyo shan qofood ayay ciidamadeennu ka soo badbaadiyeen halkaas iyagoo iyagu naftooda hurayay qof walboo soomaaliyeed marka oo arkaa askari soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo maalinta dhibku uu dhaco inay yihiin geesiyaasha noo soo gurmada madaxdii askartaas wadatay iyo ciidankii meeshaas tegey anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka ay u muujiyeen dalkooda iyo geesinimada dheeraadka ay muujiyeen waxaa kaloon u mahad celinayaa dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii aan kusoo arkay isbitaaladii aan tegey halkaasoo ay ka muuqatay in dadka soomaaliyeed iyagu isu gurmadaan isu naxariistaan dadkii soomaaliyeed aan soo arkay waxaa ka muuqatay in ay helayaan gargaarka ay u baahan yihiin ciddii wax looga qaban waayey isbitaalada ay ku jirtana dowladda soomaaliyeed ayaa waxay ku caawin doontaa haddii ilaah yidhaahdo in la soo daaweeyo waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u sheego dadkii soo duulay oo laga adkaaday waxay ku soo duuleen shacab waxayna ugu soo duuleen inay dowladnimada ka hor tagaan wixii meeshaas ka dhaca waxay ahaayeen dagaal lala galay shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaa u furan hal dariiq oo keliya dariiqaasina waxa uu yahay in aan ka adkaano cadowgaas waxaan idinkugu bishaareynayaa sida dhaqaalihiinna ay dibu habeen ugu socoto ayaa dhisidda ciidankiinana waxaa ugu socda dibu habeen waxaa la tiriyey ciidanka waxaa la register gareeyey kulligood waxaa loo dhisayaa xerooyin waa la qalabeynayaa waxaa socota kordhinta ciidanka macnaheedu waxay tahay marka ugu dambaysa keliya shacabka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ku niyadtamaadaan inaan ka adkaana cadowgaas waxaanna haynaa dariiqi looga adkaan lahaa gabar iyo wiil dhallinyaro iyo waayeel siyaasi iyo ganacsade hooyooyin iyo aabbayaal kulligeen waxaan keliya nagu waajiba inaan intaan u midoowno ka adkaano cadowgaas u soo guntaday inay dhallinyaradeena laayaan maanta waxaan haysanaa shacab soomaaliyeed iyo ciidan labaduba diyaar u ah inay ka shaqeeyaan inaan dagaalkaas isagaa ku guulaysanno ugu dambayntii waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed ma joojinayso dagaalka ay waddo inay ka adkaato cadowgaas wakhti walba ay qaadato qorshaha dhow iyo kan fog oon wadnaba waxaan ka shaqayn doonaa inaan soo afjarno haddii ilaah yidhaahdo inta ka horeysa qof walboo soomaaliyeed waxaa muhiim ah inaad ogaato dhexdhexaad kama ahaan kartid dagaalka dowladda iyo shabaabka ay ku jiraan dowladdaada garab istaag guushu way soo dhowdahay waa mahadsantiin
isla wararka qaraxyada muqdisho ka guda jaarno ee madaxweynagii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo usiin inagi kiishay weliba use kabaaqi in haldhan laaskulnimada jeesada ee la dagaalanka ee al-shabaab
alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta waxaan soo booqannay dhaawacii dhibaatadii xanuunka badneed ee xalay dhacday saakayna socotay ilaa xaddi dadka ku dhaawacmo soomaaliyeed oo dhibaatadu ka gaartay intii dhimata allah u naxariistaan leenahay jannadii fardowsana allah geeyo inta dhaawacantay oo maanta isbitaalkan iyo isbitaallada kaleo magaalada ku yaallo dhan joogtana ilaahay ha u boogadhayo ilaahay caafimaad deg dega ha siiyo haddee nimankan cadowga ah ee dalka ciday dhaafayaan ciday dhowrayaan aanay jirin soomaaliyana way ka dharagsan tahay annaguna dhowr maroo hore waa ka hadalnay dib ugu noqon maayo waa cadow jiritaanka dadkan la dirirsan dadka maanta dhaawacooda isbitaalada yaalla ama kuwa dhintay ama kuwa muxuua waayeelkaa iyagoo garbaha laga haya ciidankeenna ay meesha ka soo saarayeen runtii waa garan karnaa in oo wax ay dadkaasi in nolosha loo diidan yahay mooye wax kale oo ay dembi ay galabsadeen inaanay jirin marka taas intaasaan kaleenahay nimankaas cadowgaa mar kale intii dhimata allah u naxariisto in daawacana allaha daaweeyo waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo ciidamada geesiyiinta ah ee soomaaliyeed ee amniga dalkaani ummaddan ku howlan oo qaarkood ou dhaawac yihiin oon maanta dhaawacooda halkaan qaarkood aan ku aragnay qaarkoodna isbitaallada kale dhaawacooda uu jiro oo runtii yacni waxa ay samaynayaan yacni nafhuris aan caadi ahayn ay tahay waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahay adi ka abaalmariyo waxa wax ugu fiicanoo qof biniaadana iyo hadiyada ugu fiicanoo qof biniaadan uu bixiyo waa naftiisu inuu bixiyo naftooday bixiyeen wiilashaas duruufo adag weliba ayagoo ku sugan waxaan leenahay muxuu ahaay allah idin barakeeyo muxuu dadaalkiinana ilaahay halla jiro kuwii cadowga ka guulaystana mar walba allah idinka dhigaan leenahay intaa kadib shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay ha loo midoobo ha loo soo wada jeesto dagaalka nimankaa nabaddiidka cadowga ee ku faanayo annagaa dadki laynay annagaa dadki dilnay annagaa daarihii duminay annagaa sumcadda soomaaliya iyo magaca soomaaliya ay leedaha hoos u dhignay annagaa muxuuaha dadkii muslimiinta ahay oo maxaanku idhaahdaa qaarkood waa hubaa intii dhimatay qaarkood ayagoo weese qabo dhintay ceshihii u diyaargarooba ama ceshihii soo dukada dhintay yacnii waxaan leeahay ummadda soomaaliyeedee warfahma oo waxgarta oo dadkan ha loo midoobo tani siyaasad ma aha diin ma aha cadow kaloo dibadeed ma aha war waa dad isu soo bahaystay in ay jiritaankiina la dagaalamaan waxaan leeyahay waa intaas ayagana waxaan leenahay wiilasha soomaaliyeedow meelahaas muxuu ahayd jirow saakii meesha ku dhammaadee ku dhintay ayagoo dagaalamayow war waa laydin khaldaya khaladka ka soo noqda oo waagu ha idiin baryo gudcurka ka soo baxa waa dalkiinnii waa dadkiinnii waa diintiinnii yah waxa aad maanta maxaanku idhahdaa dhibaatada ay haysato oo dhibaatada haysan ayaga dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay dhallinyaroy kuwaasi inay dadka dilaanay dadka dulmiyaanay dad diinta meel uga dhacaanoy dad deegaanka dumiyaan waa kuwa u dhaqaaqay intas waana in yaroo aad iyo aad u tiro yar inta soo hartay oo dhallinyarada soomaaliyeed ee hadda garbahayga taagan iyo kuwana dhegaysanayo amana daawanaya waxaan leenahay war u istaaga dalkaani dowlad xoog leh oo dhalata oo dadku raalli ka yihiin oo ka ilaalisa waxaan una ilaalisa waxa wana u ilaalisa dadnimadooda dowladnimadooda diintooda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ay leeyihiin u ilaalisa xor ma aha dadku maalin walba saan haddii loo gumaaday marka dadku waa in dadku ayaga ayaana gacmahooda ku keensan karo cid la eedaayo gaarahon ceed inaan saarna rabno annagaan ku eedayna arrimahan ma jiraan arrimahan waa arrin qarankoo dhan haysta qof mas-uulka oo gaaro lagu eedayna ma jiro laakiin waxtaryari iyo waxqabadyari iyo dadaalyari waa isku wada eedaynaynaa kulligeen muxuu ahay waxaan leenahay aan u midoowno aan u istaagno kala muxuu ahay qabiilku ma ihin dadka xale meesha ku dhammaaday isku qabiil ma ahayn isku da' ma ahayn isku mihnad ma ahayn isku siyaasad ma ahayn soomaalinimadaa ka dhexaysay wadaageen iyo islaamnimada dadku intiisa kale waa ku kala ra'yi duwanaan karaa inuu ku kala duwanaadana wax dhibaho ku jira ma laha labada waxyaabood oo aan ka midaysannahay ee soomaalinimada iyo islaamnimada yaana midayso waxaa ka soo haro qof walba magaciisu madaxiisuu xor u yahay caqligiisuu xor u yahay ra'yigiisuu xor u yahay waa wuxuu qabo aaminsanaan karaa laakiin jiritaankeenna jiritaankeenna caqiidadeenna iyo dalkeenna iyo ilaalinta diinteenna iyo dadkeenna waaye waxa maanta su-aashu ka taagantaha kanuu aaminsan yahay kaanuu aaminsan yahay iyo hebeluu taageersan yahay hebeluu diidan yahay ma ahan marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mar kale walaalayaal baraaruga aan ka kacno nimankan aan koodii hadal yeerayana aan la hadal war ciddii nimankaan la hadli kartow la hadal war ciddii u caqli celi karta u caqli celi war waxaan leenahay haddaad siyaasad iyo xukun rabtaan xukunka iyo siyaasadda si lagu yimaadaa jiriya ku jiriya war qaraxa id waxa ka soo haroo dhan ra'yi aad qabtaan iyo waxaad aaminsantihiin hadiin ahaadaanu cid gooni idinkugula cararaysmaa laakiin dadka ka daaya war qaraxa dadka ka daaya oo dilka dadka ka daaya oo cabsida dadka ka daaya waxa ka soo haroo dhan waa laga wad hadli karaa laakiin qofka waa la dilaa waa la qarxina waa la cabsi gelina waa la argagixina lagama hadli karo taas wax laga hadla ma aha lagamana hadli karo war joojiya intaas inta kale dadka soomaaliyadaa diyaar waa inay idinkala hadlaan dowladaa diyaar waa inay idinkala hadasho caalamkaa diyaar waa inuu idinkala hadlo war waxa kaloo aad doonaysaan dadka inaan dilnaan rabnaa inaan qarxinaan rabnaa inaan barakicinaan rabnaa hantidooda iyo muxuu ahay inaan duminaan rabnaa karaamadooda iyo sharaftooda inaan hoos u dhignaan rabnaa taas wada xaajadoodi kale ma geli karo wada hadal lagama geli karo taas cid lagala gelaayana ma jirto laakiin haddaad wax aaminsan tahay haddaad dowladnimo iyo xukun rabtid haddaad xoola rabtid haddaad darajo kala rabtid waa lagaala hadlaahe imaaw bannaanka soo istaag in lagaala hadlo ogolow intaanna ka imaaw intaan ka soo tanasul horta ka imaaw dadka walaalaha ah ee hooyada iyo walaalka iyo walaasha iyo maxaanku idhahdaa waayeelka sagaashan jirka ee saaka garabka laga hayeen arkayn badbaadadooda iyo sharaftooda iyo jiritaankooda lagaalama hadlaayo karaamadooda lagaalama hadlaayo bini aadamkaan ka midnahay ilaahay walaqad karamnaa banii aadama muslimiinta bas ma aha bini aadamkaoo dhan ayuu ilaahay karaameeyey karaamadaasaan dhinac ku leennahay karaamo kale oo soomaalinimo ah aan leennahay oo dalkaan inaan leennahay oo dalkeenna iyoaan leennahay dad midaysan inaan lahaan leennahay dhaqan suuban oo islaamiya inaan leennahay aan wada leennahay waxaan leennahay wiilasheenna shabaabka jirow iyo kuwa daacishta ama hadda maba garanaya baryahan dambe la sheegayay jirow war ka imaada ka imaada mugdiga iyo gudcurka iyo dulka ka imaada dadkiinna u soo noqda diintiinna u soo noqda dalkiinna u soo noqda dalkan soomaaliya la yidhaha dalkan basaad adduunyada ku leedahay wallaahi dal kale ma lihid shabaabaan ahay dheh dowlad islaami aan ahay dheh islaamku hal dowladoo ka dhexaysa ma qabiyo hal daloo ka dhexayna ma qabiyo dalkan islaamkaa iskale muslimiintaa iskale laakiin kuwa soomaalidaa iskale kuwa soomaalidaa iskale kuwa carabtaa dalalkooday leeyihin kuwaan carabta ahaynoo muslimiintaa waa maasiyihin dalalkooday leeyihiin laakiin horta dalkeennii aan meel saarno waxa islaamka ka dhexeey kabacdaan suu imaanaynaa war aan degno war aan noolaanno war aan karamsho islaamka waxba uguma naalno haddaan sidaan ku jirno ee noloshaan waxaan leeyahay mar kale intii dhimanta allah u naxariisto intii dhaawacantayna ilaahay ha bogsiiyo inta naga maqan oo duurka naga jirtana caqliga allah u soo celiyo allah ku soo celiyo muxuu ahay soomaalinimada allah ku soo celiyo diinta qayimka ee toosan ee islaamka iyo mabaadideeda muxuu ahaay allah ku soo celiyaan leenahay waa u ducaynaynaa soo noqdana waa leenahay waa la dardaarmaynaa hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo walaalaha wiilashaas dhale ay la dhasheen oon qaarkood huba inay mar walba teleefon kula hadlaan war la hadla wiilashiina soo celiya ka imaada dhaha cadow ma aha waxay u imaanayaan waa dalkoodii waa dadkoodii abuu hebel iyo abuu hebel abuu hebel annagaa idinka xigno wallaahi bilah annagaa idinka xigno shaqaydu ku leeyihiin ma laha war ajando caalami ah soomaaliya lagama fuli karo keediyaa ah qabyo ah horta balkeenna aan fulino soomaalinimadii aan soo ceshanno qarannimadii dowladnimadii sharaftii iyo karaamadii aan soo ceshanno kabacdaan muxuu ah ajandayaasha caalamiga hadduu islaami yahay hadduu islaami ahayn kabacdaan wax ugu naalnaa waxba uguma naalna maanta soo noqda walaalayaal maandheyo soo noqda qalbigiina allah toosiyaan leh ayagana waa u ducaynaynaa dadka soomaaliyeedna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ha loo istaaga arrintaas dadka dhaawacaana annagu maanta wixii aan bixin karnay wixii ugu yaraay dhiiggeennaan keennay dhiigaan bixinay isbitaalladaan siinay kuwa dhaawacaa joogaa lagu shub kii kaloo biri soo dhaawacmaa lagu shub kii soomaaliya u baahanaa lagu shub dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa isbitaallada inay dhiigga bixiyaan dhaawacu dhiigbaxu u dhimanayaa dhiigbaxu u dhibaatoonayaa dhiigbaxu muxuu ahay wax badan u gaarayaan dhiig ha la bixiyo afar iyo labaatan saac oo lasoo dhaafa dadaa taagan oo dadka dhaawacaya inay qaabilaanay daaweeyaanay dayaar u taagan ha lagu kaalmeeyo inaanu waayin dhiig dhiiguu qofka ku shuba hadduu waayo muxuu samaynaa marka taasna ayadana waa ugu baaqaa meel kastoy soomaalida joogaan kuwa xamar jooga keliya maaha kuwa meelaha jooga xataa agtiina dhiig waa looga baahan yahay meeshiiba dhiig laga bixin karo dhiigga ha la bixiyaan leenahay annaga guud ahaan intaasaa xisbiga nabadda iyo horumarka haddaan nahay maanta intaasaan u soo dhaqaaqnay dhallinyaradan muxuu ahay sharafta badan ee gabdha iyo wiilalba leh nimanka xildhibaanada muxuu ahaa iyo sanatarada gudaha ku jira ee dhiigga bixinaya intaba waxaan usoo dhaqaaqnay waxay tahay waxa aan qaban karna inaan qabanno maanta waxaan qaban karna intaasaan u aragnay birrina waxa kasii ficanaan qaban doonnaa aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu
dhegeystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ka guda jarne wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda diintii u qaaftay ee koonfur galbeed jibriil sheekh luqmaan iyo weliba sawiin uu safaxafahayn uun ku biye kulan xil wareejin haykaasoo wasaaradda iyo ku wareeyahayaen wasiirka cusub ee wasaaradda asiji in yoolayaha iyo xaq u badan siminaaradiina arrimooyinka sidii eeda xaalka wasaaradii ahmarti
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وارنتا سلطان بشارة وسيلة أشياء أنا وحان أها وزير كلية في هرة بعض الكلمات جديدة وفوق الصوماليا وأنا وصلنا هوي وزير كلية في هرة عدالة بيجرسورك وفوق الصوماليا ujeedada ugu weyn oo maanta aan ula soo xiriiray idaacadda warsan ayaa waxay tahay oo magaceena uu yahay ekiso wasiir ku-xigeenkii hore jibriil luumaan xuseen ayaa waxay tahay soomaalida waxay ku maamaataa maxaa ku ihahdaye mahmaahyada fara badan ayaa jirto oo ay kamid tahay adeeqasho hore lahaa ama adkeysa dambe lahaa marka dowladnimada sideedaba waxaa waaye maxaa ku ihahdaye buluketi buluketi la dulsaaraayo oo mar dambeeda gaarayso marka runtii muddada afarta sano aheyd hadda waxaa rabaa maadaama xilwareejinta oo maanta aan soo samayna ay tahay wasaaradda ooqaafka arrimaha diinta aan soo xilwareejinay waxaa rabaa inaan faahfaahin aan ka bixiyo wixii wasaaradda usoo qabsoomay hore inaan faahfaahin ka bixiyo si bulshadeynta soomaaliyeedna ay noola ogaato wasaarad ahaan iyo nidaam dowladeed ahaan qaabka loo maro broseeska loo maro xilwareejinta iyo warbixin siinta marka wasaaradda ay wasaarad kale xilka ku wareejinayso qaab oo dowladeed nidaam dowladeed oo saxsan ayaa maanta usoo marnay wixii oo yani dukumenti ahaa oo wasaaradda ay haysana waa soo wareejinay wixii report ahaana wasiir wasiirka cusub ee wasaaradda ooqaafta iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda ooqaafta ee koonfur galbeed soomaaliya ee agaasimeeda guud ayaanu kusoo wareejinay taas dukumenti ayay ahayd marka tan waxaa rabaa inaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya muddadii koobneed ee aanu joognay wasaaradda ooqaafka arrimaha diinta laga soo bilaabo soddonka bisha toddobaad sanadkii hore qolaa inay ahayd ama iskishaameyntii laga soo bilaabo iskishaameyntii laga soo bilaabo oo reshaafalkii iyo madaxweynihii hore uu sameeyey laga soo bilaabo ayaan wasaaradda usoo wareegnay wixii ugu weynaa ee u qabsanay wasaaradda maadaama ay tahay wasaarad ku shaqo leh dhinaca wacyigelinta shacabka soomaaliyeed arrimaha diintana ee u xilsaarneed waxa ugu weyn anaga aan qabnay waxay ahaayeen waxaan sameynay workshoopyo workshoopyo aan samaynay ama aan qabanay ama siminaaraha siminaaraha workshoopyo waa isku mide isku dhow yihiina ayaan waxaan u qabanay odayaal dhaqameed oo kasoo kala jeeda koonfur galbeed soomaaliya iyo culumaa udiin iyo maxaan ku yidhahdaa oo koonfur galbeed soomaaliya u dhashay iyo imaamiye iyo mucalimiin oo maadaama ay yihiin inta hadda aan soo sheegay iyo muwaadiniin intaas aan soo sheegay maadaama ay yihiin inta ugu muhiimsan oo ay wasaaradda wada shaqeynta la leedahay maadaama ay tahay intaas marka si workshoopyadaas loo qabto oo dadka loo wacyigeliyo ayaa waxaan ku kasbanaanay in la sameeyo qofka workshoopka loo qabanaa marka ugu horeya waa inuu adiga yani ku diiwaan gashanaadaa mid diiwaangelisan inuu ahaado marka si arrintaas markii anaga yani oo jaagantiya badan aan kala kulanay si kulamadii loo soo aruurin lahaa oo si ay uga qayb qaataan workshoopyada iyo imaamyadii iyo macalimiintii waxaa lagu asbanaaday in la sameeyo diiwaangelin in la sameeyo diiwaangelin in la sameeyo oo strategic balaana la sameeyey strategic balaanka la sameeyey diiwaangelintaas ayaa aasaas u ahayd qofka marka ugu horeysa in la diiwaangeliyo runtii dhowr degmo oo koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan ayaanu diiwaangelintaasi ka sameynay qaar degmooyinka qaar waxaa laga sameeyey tirqood baa laga sameeyey degmooyinka qaarna diiwaangelintii percentage fiican ayaa laga qabtay ujeedada ugu weyn oo oo aan maanta idaacadda ula soo xiriirin ayaa waxay ahayd inaan faahfaahin aan ka bixiyo qaabka iyo nidaamkii wasaaradda iyo nidaamyada iyo xeerarkii ay soo martay runtii wasaaradda waxay soo martay mar aysan xafiis lahayn ayaa jirtay mar aysan xafiis lahayn xafiis ba lahayn wasaaradda waxay kaloo soo martay mar aysan shaqaalaba lahayn oo meeshii shaqaale aysan oolin wasaaradda waxay soo martay oo ilaa haddana ay ku sugneed usoo tagnay maxaa ugu yidhahdaa wax budget saas ah oo la yaqaano ma aysan lahayn marka iyadoo taas ay jirtay challengeyadaasi iyadoo ay jireen marka ugu horeysa tallaabooyinka ugu horeeya oo annaga aan qaadnay waxaa ka mid ahaa ama marka ugu horeeyey marka ugu horeeya shaqaale inaan u raadino wasaaraddii iyadoo haddana budget aysan lahayn inaan u raadino waxaan ku qasbanayno shaqaale oo ku shaqaynayo volunteer ama iskaa waxa ukasta ku shaqaynaayo oo wadaniyiin ah dhalinyaro ah aqoon-yahano ah ayaan u raadinay marka muddada muddadii annaga aan joognay fushaaneen ilaa ay hadda shaqaalada wasaaraddu waxay yeelatay ama ballaheed ku dhawaad soddon iyo saddex qofood oo aas ee voluntary ku shaqaynaayo hadda u badnaadaameen isku duwiyaal yani oo gobolada iyo degmooyinka koonfurooda soomaaliya ku kala sugan
maage oo kale wasiir wasiir arrimo badan yo ku hadale shaqaalaha guud ee wasaaradda markiis mawareejaasan shaacida tiradio ha si fiican si fiican waa ku wareejinay wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka cusub iyo iyo agaasimaha guudba waa ku wareejinay agaasimaha hore ayuu u heestay dadkaasi waa dad voluntaari ku shaqeynaa waxaa oo mushaarika ah agaasimaha guud oo hadda yani oo broseeskii oo dadkaas aas ee voluntaari ah waaye kulley dad waa dad aan la marsiinin ilaa hadda maxaa ugu leedaa broseeskii oo oo rasmiga ahaa oo guddihii shaqaalaha iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha laakiin si waxa loo qaadiyo waxaa lagu qasbanaaday dadkaas waa soo shaqaynaya agaasimaha guud hortiisa dad soo shaqaynaya waaye ka hor intuusan agaasimaha guud imaanin dad soo shaqaynaya waaye dadkaasi marka
wasiir tirada guud ee shaqaalaha wasaaraddiisa wareejaasaha meegahaan tiradii guud
tirada guud soddon iyo saddex al agaasimaha guud wuu ku jiraa yani agaasimaha guud galaalo ka yimid qaladiisan waa la qaatay wasiirka marka cusub waa la qaatay wasiirka cusub qaladiisan ku wareejidan jarte
qalabka xafiiseed ahaa oo xafiiskiisa waa soo wadaa waa soo wadaa qodob qodob aa u gudbo waxay rabtii kaaday jaanisee haye
markii taaficii dhacday kadib oo shaqaalihii wasaaraddii ay shaqaale heshay waxaan raadinay oo halka waxfiis waxaan ka helnay by project muddo kooban oo dhowr bilood ayaan kusoo shaqaynay kadib waxaa loo soo gudbay waxaa yimid agaasimo guud baa yimid kadib hal qol oo xafiis ah waxaan ka helnay haddana oo habaysan madaxtooyadii ka helnay hadda wasaaradda waxay ku shaqaysaa oo xafiiskeeda uu yahay madaxtooyada koonfurgobolka soomaaliya hal qol oo xafiis ah aan ku leenahay marka diiwaangelinta anaga aan samaynaya oo inaan faahfaahin dheeriya aan ka sii bixiyo sirada guud dhowr degmaa laga sameeyey diiwaangelinta meel degmo halka haba ahaatee degmooyinka qaar tiraqoob ha ahaato degmooyinka qaarna yani diiwaangelin xoogaha laga bilaabo marka waxaan ku hormari doonaa degmada baydhabo degmada baydhabo ayaan ku hormari doonaa degmada baydhabo waxaa diiwaangelintaasina ma ahan mid oo yani oo oo dhammaystiran diiwaangelintaasi waxaa loo yaqaanaa temporary registration temporary registr- registration temporary registration ama diiwaan muaqad ama diiwaangelin ku- kumeel gaara ah waxa loo yaqaano si ay wada shaqeyn u dhex marto oo dadka ay ay wada wasaaraddii iyo maxaa ugu yidhahdaa adihii ay wada shaqeynta lahaa si ay wada shaqeyn u dhex marto ayaa loo sameeyey diiwaangelintaasi kumeel gaarka ahayd degmada baydhabo haddaanu ku hormaro degmada baydhabo haddaanu ku hormaro diiwaangelintaasi waxaa laga sameeyey tafsiirka qur-aanka kariimka keliya ayaa laga sameeyey imaamiyo iyo mu-adin hal imaam iyo hal mu-adin ayaa iska soo diiwaangeliyey degmada baydhabo oo saas weyn marka taasi ka shaqeyn halka macalimiintana inkastoo oo yani oo technically technically qaabab farsamo oo yani oo technically aan loo adeegsaday oo ama psychological ama nafsi ahaan loo adeegsaday oo ay ugu kala isbixin oo yani oo dugsiyadii maalin maalmihii dugsiyada aan xaafado kala daalnay inaan wasiis samayno idaacadii ka hadalno tibiyadii ka hadalno waxbay imaa waa xafiisaday waxaa lagu qasbanaaday ugu dambeyntii inaan maxaan ku ihahdaay xaafad xaafad loo diiwaangeliyo macalimiintii marka xaafad xaafadaasi waxaa ka mid ah dhowr shu- shuruudo oo kumeel gaar ahaa oo la marsiin jiray ayaa jirtay waxaa kamid ah in yani macalimiintii sawiro laga qaado oo maxaan ugu ihahdaa toban dollar oo registration qofkiiba laga qaado marka tirada guud oo kumeel gaar ah oo shan diiwaangeli iyo shan rugsad ah marka tirada guud ee laga diiwaangeliyay degmada baydhabo waa boqol soddon iyo laba macalin dugsi qur-aan ayaa laga diiwaangeliyey boqol iyo soddon iyo labadaas macalin dugsi qur-aan two faces ayay ahayd two faces ayay ahayd marna waxaa la diiwaangeliyey labaatan iyo sagaal marna waxaa la diiwaangeliyey boqol iyo saddex marka la diiwaangeliyey saddexda la diiwaangeliyey ladi- laga diiwaangeliyey oo feeska koowaad ambe feeska labaad waa taas feeska koowaad labaatan iyo sagaal ahayd feeska labaadna boqol iyo saddex boqol iyo saddexdaasi horta muddada waxaan dhahay feeska labaad maadaama ay tiradiis badan tahay aan ka bilaabo boqol iyo saddexdaasi macalin dugsi qur-aan muddada la shaqeeyey ama la diiwaangeliyey oo xaafadahooda loogu kala tagay waxay ka waxay ahayd maxaan ugu ihahdaa muddo toban maalmood ah muddo toban maalmood ah ay ahayd muddo tobankaasi maalmood waxaa howshaasi waday maxaan ugu ihahdaa saddex shaqaale saddex shaqaale ayaa howsha waday saddexdaasi shaqaale oo howsha waday tobankaasi tobankaasi maalmood waxaa lagu qasbanaaday maadaama wasaaraddii aysan bajet lahayn in wixii oo yani wasaarada ay qabato inuu wasaaraddii lagu xiliyo oo lagu maareeyo oo maalmeed ninka maanta maanta dhan shaqeynayo oo iska baxa lama dhihi karay intaas maalmood three person times ten three person times ten aan dhahe marka waxay noqonaya marka per day thirty dollars ama soddon dollars hadii tobanka maalmood marka waxay noqonaysaa qofkiiba boqol yani qofkiiba boqol dollar saddexda qofood yani waxaa ku baxday boqof manigooda maadaama oo ay soo shaqeeyeen wasaaraddii ay usoo shaqeeyeen waxaa ku baxday saddex boqol oo dollar thirty times ten is equal three hundred kasoo gudub kaasi kadib waxaa jirtay marka kalax oo technically ahaan oo xaafadihii iyo intii intii lagu guda jiray oo technically facilitation ahaan loo isticmaal oo xaafadihii laga isticmaalay boqol iyo toddobaatan iyo shan dollar waxaa kaloo ku ku siyaabsan xaafadihii iyo iyo saddexdii qof shaqeynaysay waa kasoo gudbay waxaan kaloo rabaa iyadan inaan u gudbo transportation muwaadaqaad iyo iyo wixii oo b b aan ay isticmaaleen labadaasi maalmood kan day ten dollars ten times ten is equal one hundred dollars waxaa kaloo kuu soo hartay barnaamij ay fuulisay oo wasaaradda ay fuulisay aa jiray isagana oo maxaan ugu yidhahdaaye oo loogu magac daray ay daafurtay barnaamijka dacwada diinta islaamka diiwaanimada shacabka koonfur galka soomaaliya barnaamij waxaa loo sameeyey boor isla boorkaasi isagana waxaa ku baxday soddon iyo shan dollar waxaa kaloo kuu soo haray maxaa ugu yidhahdaaye waxaa kaloo iyadana ugu dambeyn intaasoo dhan marka marka isu soo dardaro waxaa soo hartay iyadana oo yani oo oo loo isticmaalay ama lagu shugay ama iyada waxaa jirtay oo loo isticmaalay maxaa ugu printer ahaan dhaawacaadii oo waraaqaha loo isticmaalay ten dollars waxaa kaloo iyadana ugu dambeyntii marka intaasoo dhan marka la isu soo daro waxaa soo hartay laba boqol iyo toban dollar laba labadaas boqol iyo tobankaas dollar mar boqol iyo konton dollar marna lixdan dollar waxaa lagu shubay aqoonka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaraddii maadaama aysan bajet lahayn waxaa lagu qasbanaaday in isla wixii iyada ay soo xaraysay isla wasaaraddii horemaan yani shaqa maalmeedkeeda lagu fuliyo ilaa anaga wax kale meelkale aan ka keenanama qaysan jirinay bajetna ma laheena marka taasi kadib feeskii kalena uu soo gudo marka feeskii koowaad uu soo noqonayaa oo yani tan hadda feeska labaad waxaa soo haraysa oo ziyaado noqonayso oo yani four dollars ziyaado noqonayso fourtas dollars anagaa dibadnadimadaan feeskii koowaad aan usoo gudbaya iyadana feeskii koowaad waxaa naqnay laba boqol aan dhahay labaatan iyo sagaal macalin dugsi labaatan iyo sagaal macalin dugsi iyo iyo afar mu'asasaad oo islaami ah iyo hal macalin oo islaami ah iyo todoba macalin dugsi oo uu ganacsi dhahay iyo afartan shan macalin dugsi oo oo cudur laga diiwaangeliyey iyo iyo aan dhahe afartan shan waxaan dugsi aanan diimayn sagaal macalin dugsi afartan shanta waa inta kusoo arootay oo warqada diiwaangelinta laga siiyey xudur iyo hel garde oo sideed sumaanti oo mu'adin laga siiyey warqada diiwaangelin ah marka tan iyadana aan faafaayo oo wejigii koowaad aan faafaayo oo qaabka iyadana loo isticmaalo afartan xisaab islaamiga islaamiga aheed waxaa diiwaangelinta meel gaar ahaan loo qaaday mu'asasadii waxaa loo qaaday labaatan dowlad halkan waxaa soo haraysaa labaatan marka shalay iskama horayaan mu'asasaadka islaamiga iyo macradka marka isku soo daro waxay isku soo noqonayaan shan shan lagu dhuftay labaatan waa boqol labaatan iyo sagaal lagu dhuftay tobanna waa laba boqol iyo sagaashan todoba maalin dugsi oo yani oo min toban doolar oo ganacsi ugu dhahay waa toddobaatan doolar degmada cutur marka intaas waa baydhabo degmada cutur markaan aadno degmada cutur sagaal maalin dugsi ayaa waxay qaateen warqadaha diiwaangelinta warqadaha diiwaangelinta alaa warqad waa shan doolar degmada eelgarde sideed imaam iyo mu'adin sideed qofood yani imaami iyo mu'adin isugu jiro ayagana waa soo bawira oo waa soo gabagabeeyey marka ayagana waxaa laga qaaday min shan doolar marka sagaal lagu dhistay shan waa afartan iyo shan waa degmada cudur elbertan sideed lagu dhistay shan waa afartan intaa marka lasu soo daro beesku koowaad iyadana waxay noqonaysaa shan boqol afartan iyo shan doolar wasaaradda waxay safar shaqo iyadana ay ku aaday bishii juun sideedeeda iyo muddo labaatan iyo laba maalmood ay safar shaqo waxay ku aadeen magaalada muqdisho facilitation cost ahaan ayaa loo isticmaalay hoteelkii iyo iyo qofkii meesha ugu baxnaa ayay ku baxday marka intaan hadda aan sheegayo sababta aan aniga hadda ugu kalista ayaa waxay tahay diinteena islaamka ayaa waxayna baraysaa in qof kasta oo mas-uul ah ama mas-uuliyad loo xilsaaro waxaa laga soo gaaray nabiga muxamed iyo saxaabadii waxaa laga soo gaaray waxay nagula dardaarmeen oo ay yidhaahdeen xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu xisaabiya nafsadiina inta aadan inta aan laydin xisaabanin kahor adduunyadana qofka oo yani mas-uulka ah waa lagula xisaabtamaa waa lagula xisaabtamaya iyo dowlad baa jirto aakhirana waa lagula xisaabtamaya laba xisaabtan ayaa jiro marka sababta xikmadaas inaan ugu faa'iidaysto oo yani ummadda soomaaliyeed gaar ahaan mas-uuliyiinta yani soomaaliyeed gaar ahaan mas-uuliyiinta koonfurgalbeed soomaaliya waxaan ugu baaqayaa maanta waa adduunyo beritana waa aakhiro qof walba oo mas-uuliyad qaada qof walba oo mas-uuliyad qaada intuu asaga yani aan la xisaabanin kahor waxaa ugu waajib inuu asaga ilaan waxaa kaloo jirto aayadda qur-aankana waxay leedahay kul adduunyadan aa ujeedaa kullu man calayhaa qaanin wayabqa wajhu rabbika dulujalaali walikraa wax walba waxaa dhammaanaya waayo anaga afar sano ayaan mas-uuliyaddan soo haynay meel zero balance ayaan kasoo bilaabnay aan shaqaalo lahayn xafiis lahayn dowladnimadan baan haddaay hadalkii aan ku bilowday waa buluketi buluketi kale la dul saaraayo ujeedada ugu weyn oo yani oo oo oo aan ula soo xiriiray idaacadda taasay leedahay ilaah subxaanahu watacaalana wuxuu leeyahay tuuti mulka man tashaau wa tuxizu man tashaau wa tudillu man tashaau biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir inaan afartaas sano aan xilkaa aan soo hayno oo aan hadda ka degno ilaah baa soo qadaray qadarka ilaah iyo nasiibkeedana waa ku qanacsannahay inta aan wax u heesan jirto marka hadalkeen waxaa rabaa inaan aan kusoo gabagabeeyo mid waa mahmaah ama ama maxaan ku yidhahda dardaaran ama sam oo dardaaran ah taasi wuxuu yahay xilku waa meerto soomaalida waxay xilku waa meerto laakiin hadda waxaa rabaa arrintaa waxaa raba inaan ugu sii dayado ninkii aan la dhihi jiray gudoomiyihii hore gobolka banaadir daafid cabdi maxamed ayaa wuxuu yani yiri maalintiisa wareejintiisa xilku waa meerto laakiin kamida meerta maa anigana hadda waxaa rabaa inaan aan kula dardaarmo ama kudigeyda oo lagu taxasuusinayo inuu noqdo hadduu ilaahay idmo xilku waa meerto laakiin adkaysiga sabarka iyo dulqaadka meerta ma aha yani qof walba mas-uul uu noqon laakiin adkaysiga sabarka dulqaadka iyo kafiirsashada laban meerta ma marka hadalkay intaasaan kusoo gabagabeynaa ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan yani aan u mahad celiyo maxaan ku yidhahdaa wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan
guud ahaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaal antiyaninkeygii